بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسgeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaad min suurati almumtaxina qaala allahu tacaala casa allahu an yajcala baynakum wa bayna aladiina caadaytum minhum mawaddah wallahu qadiir wallahu gafuuru raxiim qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi casa allaahu ilaahay wuxuu mudan yahay an yajcala inuu yeelo baynakum idinka iyo wa bayna aladiina kuwii dhexdooda caadaytum aad la collaytanteen oo minhum gaalada ka mida ilaahay inuu yeelo mawaddatan mawaddo ilaahay inuu yeelo ilaahay inuu dhexdiinna mawaddo yeelo ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay casa allaahu an yajcala baynakum wa bayna aladiina caadaytum caadaytumuuhum bay ka dhigan taha alla collaytanteen kuwii qaraabadiinna ahaa ee kuwa saxaabada ah ee saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii ay la colloobeen kuwii mushrikiinta ahaa ee la yidhi ha u dhowaanina maadaama aayaadka hore aynu ku soo qaadannay qisadii la xidhiidhay saxaabigii warqadda qoray ee suuradda bilowgeeda looga soo sheekeeyey markii la kala go-ayoo la yidhi ha u dhowaanina ayaa misna laga fudayriyey oo waxaa la yidhi ilaahay wuxuu mudan yahay lacala allaha ilaahay inuu yeelo baynakum wa bayna aladiina caadaytum minhum mawaddatan mawaddatan wa raxma maxaba iyo kalgacal ilaahay inuu dhexdiina yeelo oo dadkii qaraabada ahaa markaas dhexdoodii mawaddo la geliyo waayaboo xag rabbi ka yimid casaadu wacdu min allahi tacaala weye ilaahayna waa xaqiijiyey subxaanah wa tacaala taasina waxay ku dhacday inay soo islaamaan kuwii gaalada ahaa mar hadday soo islaamaanna ooay muslimiin noqdeen iyaga iyo dadkooda horeoo muslimiintaa dhexdoodii mawaddo iyo maxabo ayaa dhacday wallaahu ilaahayna qadiirun ilaahay weeye qaadir weeyaan wax cajsi gelinaya ilaahay ma jiraan wallaahu ilaahayna gafuurun waa mid dhaafid badan raxiimun ilaahay waa mid naxariisasho badan weeye qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laa yanhaakum allaahu ilaahay idinka nahyin maayo idinka reebi mayo can iladiina kuwii xaggooda lam yuqaatiluukum aan idinla dagaalamin fi ddiini diinka dhexdiisa aan idinkula dagaalamin oo aan idin colaadinin diinta awgeed oo lam yukhrijuukum aanna idinka saarin min diyaarikum daarihiinna xaggooda an tabaruuhum kuwa inaa u baarinimo samaysaan ilaahay idinka nahyin mayo an tabaruuhum can an tabaruuhum inaa u baarinimo samaysaan taa laydiin diidi maayo oo wa tuqsidu aa cadaalad samaysaan ilayhim iyaga xaggooda ina allaha ilaahayna yuxibu mid jecel weeye almuqsidiina kuwa muqsidiinta ah ee caadiliinta ah ilaahay mid jecel weeye ku cadaalad sameeya kuwa ku cadaalad sameeya arrimahoodo arrimaha ay samaynayaan dhammaan iyo axkaamtoodao dhan waxay ku soo degtay baa la yidhi qoladii reer khusaaca markay nebiga la heshiiyeen calayhi salaatu wasalaam inaysan nebiga la dagaalamayn inaysan cid nebiga la dagaalaysa aysan gacan siinayn markaasaa loo ruqseeyey iyagana in loo baarinimo sameeyo waxaa kaloo dhacday gabadhii la dhihi jiray asmaa binta abibakar sidiiq ayaa waxaa u yimid hooyadeed oo mushrikad ah xilligii heshiiskii quraysh dhex maray iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam sulxulxudaybiya la dhihi jira asmaa waxay tidhi anna nebigaan u yimid calayhi salaatu wasalaam waxaan ku idhi hooyaday baa ii timid waxba inay iga rabtaa waxdoon weeye inaan xidhiiriye iga rabtaa xoola siiyee afa asilu ummi hooyaday ma xidhiiriyaa nebiguna wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nacam silii ummak hooyadaa xidhiiri ayaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam aayaddaana markaa la soo dejiyo laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi innamaa yanhaakum ilaahay wuxuu idinka nahyinayaa innamaa yanhaakum allahu ilaahay wuxuu idinka nahiyinayaa can iladiina kuwa qaataluukum idinla dagaalamay fi diini diinka wa akhrajuukum idin saaray min diyaarikum daarihiinna oo wadaaharu iskaalmaystay calaa ikhraajikum saaridiinna isku kaalmaysay an tawallowhum inaa kuwaa ka weli yeelataan baa ilaahay idinka nahyinayaa subxaanahu wa tacaala an tawallowhum an tatawallowhum kuwaas inaa awliye ka yeelataan iyo ansaari axbaab taasaa laydinka nahyinaya waman yatawallahum qofkii ka weli yeesha fa ulaa'ika kuwaas hum iyaga aldaalimuun hum iyaga aldaalimuuna ah yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo idaa jaa'akum almu'minaatu gabdhaha muuminaadkaa markay idin yimaadaan muhaajiraatin xaalay yihiin kuwa soo hijrooday famtaxinuuhunna imtixaama oo ikhtibaar iyo itixaamid iyo jarrabitaan mariye si aad u hubsataan inay iimaankooda ka run sheegayaan culimmada mufasiriinta waxay dhaheen sulxii xudaybiya ee nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo gaaladii makaad dhex maray shuruudihii ku jiray waxaa ka mid ahaa qofkii reer makaada qofkii macnaha reer makaad u taga oo gaalada u taga qofkaasoo xagga muslimiinta ka yimid inaan muslimiinta loo soo celinayn qofkii muslimiinta ka mid oo reer maka ka yimaada oo muslimiinta u yimaadana in loo celiyo markaasaa waxaa timid gabadhii la dhihi jira umu kulhuum bintu cuqba bin abi mucayd iyadoo soo hijrootay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo aaday markaasaa raadkeedii waxaa ku soo dababaxay oo soo raacdeeyey laba walaalaheed oo cumaara iyo weliid la kala dhihi jiray markaasaa markay yimaadeen nebiga waxay ku dhaheen calayhi salaatu wasalaam noo celi gabadhaa noo soo celi shardigiina oofi markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam shardigu wuxuu ahaa ragga in laysku celiyee dumarku kuma jirin aayaddaana la soo deji gabadha halkaa ka timaadana waa la dhaarin jirayoo famtaxinuuhunnadu waxa weeyaan waxaa lagu dhaarin jiray inaysan u soo hijroon ilaa ilaahay dartii iyo rasuulkiisa mooyaane wax kale inaysan soo raadin waxaa kaloo lagu dhaarin jiray inaysan hijroonin oysan u soo tegin nacid iyo caro ay ka soo carootay sawjkeedii iyo ninkeedii inaysan kaloo usoo hijroonin iyadoo xoolo raadinaysa iyadoo wadankeedii wadankan ka jeclaysatay inaysan usoo bixin keliya inay usoo baxday xubban lilaahi wa rasuulihi wa raqbatan fi diin alislaam marka gabdhaha itixaamaa layidhi allaahu ilaahay baa aclamu ku ogaal badan biiimaanihinna iimaankooda ilaahay baa qalbiyadooda daalacanaya laakiin idinku imtixaankaa ka qaada fain calimtumuuhunna haddaa ku ogaataan mu'minaatin gabdha muuminaada falaa tarjicuuhunna ha u celinina ilalkufaari kuwii gaalada ahaa maxaa yeelay laa hunna gabdhahaani ma aha xillun xalaal uma ahan lahum nimanka gaalada ah maadaama gabdhihii iimaan leeyihiin walaa hum nimanka gaaladaana maysan ahan iyo xilluna kuwa u xalaala lahunna gabdhahan muuminaadka isku xalaal maaha waatuuhum siiya raggii gabdhahan qabay oo gaalada ahaa oo ay ka soo tageen maa anfaquu wixii ay bixiyeen oo ay gabdhahan ku bixiyeen oo meherre ay siiyeen taa siiya oo u celiya idinkan raggiina mu'miniintaayo maxaa yeelay gabdhahoodii baa ka soo tegay xaasaskoodii waana islaameen marka yaysan laba arrimood ku dhicin laba khasaaro xaasnimadiina inay waayaan xoolahay ku bixiyeenna inay waayaan yaysan ku dhicin xoolahoodii u celiy walaa junaaxa wax dembiya calaykum dushiinna ma ahan raggii muslimiinta ahaado an tankixuuhunna gabdhaha inaad nikaaxsataan idaa aataytumuuhunna markaad siisaan ujuurahunna ujuurtooda iyo meheryaalkooda markaad siisaan oo a u dhiibtaan inaa gabdhaha soo hijrooda nikaaxsataan waa laydiin xalaaleeyey daarulxarbi bay ka yimaadeen daarulislaam bay yimaadeen niman bayna lahaan jireen laakiin nimankaasi niman kufaaroo gaalaa bay ahaayeen islaamkaa kala geeyey gabdhahan iyo nimankii qabi jiray furqaa dhacday furqadaasna waa in ciddadii ay dhammaato sidaasay ku kala tageen walaa tumsiku ha haysanina baa layidhi oo ha ku dheginina raggii mu'miniinta ahaayo bicishamil kawaafiri kuwa gabdhaha kaafiraadka ah nikaaxooda iyo xarigooda taa ha ku dheginina ha haysanina wax cismaa iyo wax calaaqa zawjinimaa idinka dhaxaysaa ma jidho nikaaxooda ha haysanina ninkii xaaskiisu ay tahay gabar gaalada waxa weeyaan maka jidha iyo meel kaleba waxba laga soo qaadi maayo xaaskiisii maaha waa kala go-een diintay ku kala tageen saas bay ku kala fogaadeen iimaanka ayaa kala kaxeeyey diintay ku kala tageen wey wasaluu waxaa weydiisataan maa anfaqtum waxaa bixiseen taas weydiista nimanka gaalada ah oo gabdhahaani la jiraan xoolihii idinka idinka baxay idinkuna ka qaata waliyasaluu iyana ha idin su-aasheen maa anfaquu waxay bixiyeen gabdhaha idinka idin yimidna meherkoodii nimanka gaalada u celiye nimanka gaaladaana ha cesheen gabdhaha kaafiraadkaayoo la jooga meherkoodii ha idiin soo celiyeen sidaas baa lagu kala maamulayaa daalika kaasina xukmullaahi ilaahay xukunkiisii weeye yaxkumu waa xukmayaa ilaahay beynakum dhexdiin wallaahu ilaahayna caliimun weeye xakiimun weeyaan subxaana wa tacaala wa in faatakum hadduu idinka tago shay-un shay shaygaasoo min aswaajikum aswaajtiinna iyo xaasaskiinna xaggooda ka ahaaday ilal kufaari gaalada intii ka ah haddii gabadhi caradho oo ay ahayd gabadhaasi muslimiinta nin ka mida xaaskiis ay ridowdo oo gaaladii ay ku noqoto sidaa hadday dhacdo amaba kuwii awal gaalada la jiray oo facaaqabtum aa ciqaabtaan waxay ka dhigan tahay fakazawtum gaaladii aa ku duushaan wa khanimtum aa xoolo soo khanimaysataan oo xoolo khaniima ah gaaladii ka soo asiibtaan facaaqabtum tuwataa markaas niman muslimiinana xaasaskoodii baa ka tegadoo waxay xaasaskaasi u carareen xaggii gaalada fa aatuu siiya aladiina ragga dahabad aswaajuhum xaasaskoodu ay tageen midla maa anfaquu waxay bixiyeen oo kale nimankaa xaasaskoodu gaalada aadeen waxaa siisaan xoolahan khaniimada ka siisaan meherkii xaasaskaas ay siiyeen oo kale idinkuu celiya xoolahan intaan la qaybin khaniimada raggaa xaasaskoodu tageen oo gaalada la jireen meherkoodii ha loo celiyo meherkoodii ha loo celiyo khaniimadaana laga siinaya taasi wataa waxaa dhici kardha nimankii gaalada ahaa oo la rabay gabdhahaas inay meherkoodii ay celiyaan inay diidaan ilaa sharci ku dhaqmi mayaane markaasaa waxaa la yidhi hadday sidaasi dhacdo oo idinkuna facaaqabtum aa cirib heshaanna waa tafsiir kale oo aada cirib ilaahaydi siiyo oo waxa weeyaan raggaa iyagaa beddelkoodii gabdhihii la jiray oo gaaloobay maahae gabdho kaleoo muslimaad ah oo gaalada ka yimid idinkana ilaahay idiin keeno idinkoo aan weli bixinin meherkii gaalada loo celin lahaa kuwii gaalada ahaana ay meherkii diideen dee markaa waxa weeye gaalada waxba loo celin maayo ama facaaqabtum aa ciqaabtaan oo xoolaynta soo heshaan aa barwaaqowdaan raggan iyagaa waxaa siinaysaan meheradoodii baa siinaysaan xaasaska ay ku bixiyeen wasaluu maa anfaqtum walyasaluu maa anfaquu baa awal la soo yidhi gabdhaha gaalada iyo ragga muslimiintan isma guursan karaan dee wixii ahlu kitaabu shuruuddoodii la hela mooyaane wattaqullaaha ilaahay ka yaaba aqwaashiinna iyo afcaashiinnaba ilaahay kaga cabsada cadaabkiisa cadaabkiisa iyo aargoosigiisa ka digtoonaada wattaqullaah aladii allahaasu antum idinkuwa bihi allaha mu'minuuna atin kuwa rumeeyey allaha ka cabsada yaa ayuha nabiyu nebigaano nebi maxamedow ayugaa nebiyu idaa jaaaka markay kuu yimaadaan almuuminaatu gabdhaha muuminaadka ah yubaayicnaka xaalay kuula mubaayacoonayaan oo ay kuula mubaayacoonayaan calaa an laa yushrikna inaysan shariig yeelayn billaahi ilaahay shay-an waxba aysan ugu shariig yeelaynin walaa yasriqna waxba aysan xadaynin xadiddii wax la xadayao jariimatu sariqa oo tuugnimada weynahay iyo midii kale oo gabdhaha wixii lagu aaminay oo nimanka qaba ay xaasaskooda wixii ay ku aaminaan iyana waa inaysan xaditaan iyo khiyaano ku samayn oo wixii lagu biilayey iyo wixii loo dhiibayay iyo wixii la mid ah aysan markaas si khayaana aysan ku maamulin ama ku samaynin oo walaa yisniina ay kula mubaayacoodaan inaysan xadayn walaa yisniina zinaysanaynin oo walaa yaqtulna awlaadahunna ilmahoodana inaysan laynaynin oo aysan xabaalnololidayn xabaalnololin oo gabdhihii aysan aasaynin sida aljaahiligu samayn jireen iyagoo cabsi iyo ceeb ka baqaya ama iyagoo faqri ka baqaya arrimaha saasay u samayn jireen oo walaa yaatiina bibuhtaanin aysan la inaysan la imaanayn bibuhtaanin buhtaan iyo nabitaan iyo been taasoo yaftariina buhtaankaasoo yaftariinu ay ka iftiroodeen bayna aydiihinna wa arjuluhinna lugahooda iyo gacnahooda dhexdooda aysan taasna la imaanaynin waxay samayn jireen intay ilmo meel ka soo qaadaan markii mathalan uur iyo waxaas ay waayaan ayay waxay samayn jireen gabadhu iyadoo ka baqaysa in ninkaa ay kala tagaan ilmo kale inta soo qaaday dhihi jidhay ninkaa ugu abtirin jidhay si ay maaragtay iskula sii joogaan taasina wata yaftariinuhu beyna aydiihinna wa arjulihinna laanna ilmaha markii la soo qaado hooyadu waxay dhigtaa labadaa gacnood iyo labadaa lugood dhexdooda saa ugu qabataa walaa yacsiina kaysanna kugu caasinayn fii macruufin wax wanaagsan aysan kugu khilaafin oo aad amartay waxaa ka nahyidayna aysan kugu khilaafaynin ay ku maqlayaan ay ku adeecayaan intaa haddii laga helo fabaayichunna la mubaayacood wastakfiruu istikfaar dalab lahunna iyaga allah ilaahayna istikfaaru weydii ina allaha ilaahayna kafuurun waa mid dhaafid badan raxiimun ilaahay weeye mid naxariisasho badan subxaanau wa tacaala baycadaani waxaa la yidhahdaa baycat nisaa maalintii maka la furtay maalintii laba ku ahayd ayay dhacday baa layidhi buurta safe la yidhaahdo markii nebigu ka soo faaruqay calayhi salaatu wasalaam baycadii ragga ayaa lagu xijiyey markaa nebiguna buurtau saarnaa safe la yidhaahdo cumarna hoos buu joogay deedna nebigu waa la mubaayacooday cumarna waa ka sii gaarsiinaya codka mubaayacadaasi afkau nebigu kula mubaayacooday ee nebiga gacantiisu mar weligeed ma taaban yadda imra'atin ajnabiya haweeney ajnabiya ah nebigu weligiis gacantiisu ma taaban calayhi salaatu wasalaam nebigu hadalba wuxuu ku dhihi jiray qad baayactukunna waana idinla mubaayacooda xadiidka bukhaari iyo muslim ba warinayaan waa sidaas gabdho badan bay ahaayeen boqol iyo laba boqol oo wax yar dhiman gabar baa waxay tihi nebi allow gacantaada soo taag aan kula mubaayacoode asmaa bintu sakan baa la dhihi jiray markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam innii laa usaafixu nisaa anigu dumarka ma musaafixeeyo gacanta ma geliyo gacanta isma gacan qaadno laakiin aakhudu calayhinna maa akhada allaahu calayhin sidaasaa ballanka looga qaadayey hadallada nebiga waxaa ku jiray xadiidka ku soo arooray oo xadiidku ku soo arooray innamaa qowlii limra'atin waaxidatin oraahdayda hal haweenay aan ku dhaho ka qowlii limi'ati mura'a waxay ka dhigan tahay oraahda aan boqol dumara u jeedinayo iyo hal haweenay ah oraahda aan dhahayo waa isku mid weeyaan xadiid uu warinaya weeye imaamu axmed sidaas baa marka ay arrintu u dhacday gabar la dhihi jiray hinda bintu cutba gabadhaas markii lagu dul akhriyay aayaddan allaa yushrikna billaahi shay-an walaa yasriqna bee waxay tidhi nebi allow ninkay qaboo la yidhaahdo abu sufyaan waa nin xoogaa shaxiix ah oo gacan adag marka xoogaa baan xoolihiisa isagoo aan ogeyn aan ka qaataa mana garanayo inay xalaal ii tahay iyo in kale marka nebigu wuxuu ku yidhi wixii horey aa u qaadatay iyo wixii gadaal aa u qaadataba xalaal bay ku yihiin xadgudub mar hadduusan meesha jirin maya gabadhan waxay tiri laa adri a yaxillu li daalika am laa saas bay tiri hinda bintu cud baa la dhihi jir markii la akhriyey walaa yisniinana wayba yaabto waxay tidhi atazni alxura gabar xora mayaa zinaysan ka dhah maka suurowdaaba qof wax isku falaysa gabar wax isku falaysa inay zina iyo xumaan la timaado walaa yaqtulna awlaadahunna markii lagu akhriyey waxay tidhi rabbaynaahum sikaaran ilmaha iyagu iyagoo yaryar baan soo barbaarinay yaa idinkaaba laayey bay tidhi iyagoo waaweyn annagu iyagoo yaryar baan soo barbaarinay idinkaaba laayey ilmihii marka wiil ay dhashay xandala baa beder lagu dilay ilmaha iyaga annagu waaba soo barbaarinay waa soo kobcinay laakiin idinkaaba weynidii ku laayey sida cumar waa qose aad buu u qosay laaw jeego jeego isku tuuray nebiguna waa dhool bira calayhi salaatu wasalaam walaa yaatiina bibuhtaanin yaftariinahu beyna aydiihinna wa arjulihinna markii la akhriyeyna wallaahi waxay tiri buhtaanku waa la amrun qabiixun waa arrin foolxun ilaahayna wanaag waxaan ahayn inuusan amraynin walaa yacsiinaka fii macruufin markii la yidhina waxay tiri wallaahi meel maanan fadhiisan majliskanagan kana maanan fadhiisan annagoo rabna inaan ku caasino sidaas bay ku hadasha marka aayaddaana lagu itixaamayey waxa mubaayacada looga qaadaya aayadda lafteeda ahay weliba nebigu wuxuu lahaa fiima istadactunna war waxa awoodi kadhaan wa adaqtunna aad kadhaan mubaayacada ku gala markaas gabdhuhu waxay lahayn allahu warasuulu aclamu bina min anfusina arxamu bina ilaah iyo rasuulkiisaa nooga naxariisasho badan annaga naftayada waxyaala culus bay rabeen iyagu inay mubaayacada ku galaan nabi allow mawaadan na gacan qaadayn markay dhaheen musaafaxad iyo salaantii dumarka ma musaafixeeyuu yidhi hadalkan hal gabar u dhahaayo hadalkan boqol gabar u dhaho la mid yihi marka gabadhaas hinda bintu cutba la dhihi jiray gabadhii xamse la dhihi jiray weeye waxay dilaacisay calooshiisa koleyba xamse jirkiisa waa iyadii la suuro xumeeyey calooshiisana la dilaaciyey markau ku dhintay meeshii uxud gabadhaa way islaamtay islaamnimadeeduna waa wanaagsanaatay sidaas baa xaalkeedu ahaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo laa tatawallow ha ka weli yeelannina qowman qoom qoomkaasoo qadiba allaahu calayhim ilaahay u carooday awliye iyo axbaab iyo asdiqaha ka yeelannina idinkoo xidhiirinayo taakhuduuna biaaraa'ihim gaaladaas aaraadooda iyo ra'yiyadooda qaadanayo isku maamulaya waa qole ilaahay u carooday waa qole lacnadi ku dhacday wax wanaagsan idinku hogaamin mayaan waa qolo ilaahay u carooday qadiba allaahu calayhim waa hayrilmaqduubi calayhim suuratu alfaatixa kuwii la yiri weeyaan gaaladii quraysheed saasay ahaayeen yahuuddu saasay ahaayeen nasaaradu sidoo kale weeyaan waa miman qadiba allaahu calayhi walcanah qad yaysuu min alaakhirati kuwaasoo ka quustay aakhiro xaggeeda thawaabkii aakhiro iyo jannadii waa ka quuseen kamaa yaysal kufaaru gaaladu say uga quusatay min asxaabialqubuuri kuwa asxaabulqubuurka ah inay soo noqdaan oo adduunyo ugu yimaadaan dadkoodii dhintay say uga quusteen saasoo kale ayaa kuwaana aakhiro uga quusteen macnaha weeyaan iyagaa qof qaraabadooda markuu dhinto ama saaxiibkooda waxay dhihi jireen haadaa aakhirulcahdi bihi markii noogu dambaysa waa marakan walan yubcatha abadda weligii dambe lasoo celin maayo saas bay dhihi jireen marka sidaas qolada la yiri weeyaan qolada caradu ku dhacday oo inkaartu ku dhacday qoomkaasoo qadiyaysuu ka quustay min alaakhirati aakhiro xaggeeda ka quustay min hawaabi alaakhirati wa naciimiha kamaa sidii yaysal kufaaru kufaartuba uga qusteen min asxaabi alqubuuri kuwii asxaabulqubuurka ahaa oo inaysan dib ugu soo noqonayn ay u ogaadeen ay uga quusteen darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab